shirkimo ayaa ku qeyb galeen mas-uuliyiin shal duwan oo ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo bulshada rayidka iyo waliba la kasaahiyay heshiis aalamiya kaasoo ku mid a heshiisyada muhiimkan a dowladda iyo shacabka soomaaliya weliba unkureen ku hadalay shirika taliya ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed iyo xeeriraaliha qaranka welibana tilmaameen muhiimadda sharcigan uu siinlayay bulshada soomaaliyeed iyo cadaaladda dalka interbolka biliiska soomaaliya hadda si fiican buu maaragtay buu u shaqeeyey hadda bishaan dhexdeeda waxaan ka qeyb galnay shirka interbolka boqol sagaashan iyo lix wadan wadanka ingiriiska scotland meesha la yiraahdo waxyaalihii laga hadlay oo aan aadka xooga u saarnay waxaa ka mid ahaa maxaabiista intay dalka dembiga ku galaan dalalka kala galahayaan sidii dhaqsiyaalaha laiskugu celin lahaa ama kuwa annaga noo soo galaya si loo celin lahaa kala soo kulannay waxaa farxad weyn ah in aan dhammaanteen goobjoog ahaano saxiixa ku biirista heshiiska caalamiga ah ee ka hortaga dembiyada abaabulan oo ahamiyadda uu leeyahay halkan si kooban loogu sharxay wasaaraddu usoo jeedisay soomaaliyana wax weyn u taraya sidoo kale waliba shirko ku hadalay wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya welibana ku sheekaya in heshiiskan muhiimadda soomaaliya usinlaya arrintan marka maantay loo fadhiyo oo ah heshiiskan saxiixiisa qaramada midoobay dembiyada abaabulan ee isaga gudba wadamada waa aada baa loo ogyahay adduunkii isku dhaqaalo maahan isku duruufna kuma noola dadkana duruuftooda ayaa looga faa'iidaystaa marka annaga dembiyadan abaabulan runtii in loo helo in la xakameeyo weliba waxaan dheernahay in qofkii dembiyadan dadkii ku suntanaa inay ayagu xore iska joogaan inaan mataqaanaa horta marka ugu horraysa ka mahad celiyo dhammaan intii ka soo shaqaysay heshiiskan caalamiga ah oo igu horrayso soo bilowday sida la sheegaba wasaaradda cadaaladda golaha wasiirada oo uu soo soo soo marsiiyey golaha shacabka madaxweynaha jamhuuriyadda oo soo saxiixay intaasba mahadcelin weyn ayaan runtii siinaya waa iskaashi oo dowladnimada baahidan intaa la eg oo runtii laga sheekeeyey baahida ugu weyn runtii heshiiskan soomaaliya u qabta adduunyada dowladahoodu waa xooggan yihiin awood bay leeyihiin iskaashiga marka annagaa ugu baahi badan iskaashigan caalamiga ah gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalkana gabagabadii ku hadlay shirkan la kasaxixiyey heshiiska qaramada midoobay ee la dagaalanka dembiyada abaabulon waxaan rabaa inaan bogaadiyo oo aan u mahad celiyo cid kasta oo ka soo shaqaysay inay maanta aynu halkan u wada joogno hawshan muhiimadda gaarka ay noole oo ay ugu horeyso wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka oo iyadu lahayd bilowgii iyo ambaqaadkii inay hirgasho hawshani golaha wasiirada oo iyaguna ansixiyey golaha shacabka iyo madaxweynaha oo ugu dambayn seexay